bismillaahi raxmaan raxiim qodobada warka caawa aad ku dhegeysa doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo gaaray magaalada asmare ee dalka eritreya maamulka gobolka banaadir oo muqdisho ku qabtay kulanka ka qaybgalka dadweynaha miisaaniyadda ee sanadka labakuiyohaniyolabaatanka isbitaalka degmada maxaaso oo la gaarsiiyey agab caafimaad oo muhiim ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo kulan wadatashi ah la qaatay haweenka soomaaliyeed warka dibaddana waxaad ku dhegaysa doontaan dad ku dhow soddon ruux oo ka badbaaday diyaarad ku burburtay kajikistaan qodobadaasi wuxuu kusoo kordhaa ayaad warka ku dhegaysa doontaan hadduu ebeeno qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu door koran markana waxaad kusoo dhawaataan isagiiyo faahfaahsan aanu ku bilaawna madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray magaalada asmara ee dalka eritreya waxaana garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey dhigiisa isis afwarki labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay xaalada gobolka iyo heshiiska soomaaliya etoobiya ay ku gaareen ankara ee dalkaasi turkiga eritreya ayaa sheegtay goor hore oo maanta ah in xiriirka ay u jiri doonto soomaaliya haddii etoobiya ay siiso maranbiyoodka baddacas lama sheegin in sababtaasi ay keentay in madaxweyne xasan sheikh uu u tagay dalka eritreya maamulka gobolka banaadir ayaa muqdisho ku qabtay kulanka ka qaybgalka dadweynaha miisaaniyadeed ee sanadka laba kun iyo shan iyo labaatanka sumeeye cabdiqaadir ayaa qodobkan muqdisho kasoo dirtay maamulka gobolka banaadir ayaa qabtay kulan dadweyne oo looga hadlayay qorshaha miisaaniyadda ee labada kun shan iyo labaatanka kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay qaar ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir rugta ganacsi wakiilo ka socda bulshada rayidka ah dhalinyarada iyo haweenka kuwaasi oo si toosa fursadda loogu siiyey inay aragtidooda ku biiriyaan miisaaniyadda sanadlaha ah ee gobolka ee labada kun shan iyo labaatanka gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir ciise maxamuud guure ayaa daafuray kulankan isagoo faahfaahin ka bixiyey ujeedka kulanka sida aada la socotaan miisaaniyadda bulshada waa hagaha ujeeddadiisu tahay in dadweynuhu fahmaan sida canshuurtooda ay u shaqayso iyadoo si faahfaahsan usoo bandhigayso sida lacagaha loo qoondeeyo iyo waxyaabaha mudnaanta leh ee aan ku bixin doona hadduu ilaah yihahdo sanadka labada kun labaatan iyo shanta miisaaniyaddu waxay ujeedkeedu yahay in bulshada lagu daro go-aaminta waxyaabaha mudnaanta iyo horumarka gobolka banaadir u leh marka ra'yigiina muhiim ayuu u yahay miisaaniyadda taladiina ayaan rabnaa iyo waxaa adinka aada dareemaysaan dabcan waad dareemi kartaan ganacsatadu baahiyo gooniyay leeyihiin agaasimaha guud ee maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir nuur cismaan kaarshe ayaa faahfaahin ka bixiyey qorshaha miisaaniyadeed ee u taala gobolka banaadir ee sanadka labada kun shan iyo labaatanka waqti qurux badan halkaa nagula qaatay aragtiyo macno leh oo aan ka filaynayna soo gudbiyey iyo su-aalo munaasab ku ah miisaaniyadda waxaan marar badan ku celinayaa nasiibkiina wuxuu keenay horta muwaadiniintii ugu horreeyey ee gobolka banaadir kala qayb gala wadatashiga miisaaniyadda inaad tihiin kow oo taariikhda sidaas maaragtai sheega aad meel muhiim ah aada gobolka banaadir ku matasheen guud ahaan muwaadiniintii ugu horreeya mataladaa sameeyey waxaa aan rabaa inaan sidoo kale ku daro aragti ah in bilowgani insha allahu tacaala kow uu joogto noqon doono labo in tira dadka qaybgalaya la badin doono saddex wakhtiga wadatashiga inuu intaan ka dheeraad doono oo maalmo noqon doono degmooyinku sidoo kale inay dadka degani iyagu mudnaantooda ay inta badan xoogga la saari doona haddii ilah yidhaha insha allahu tacaala gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka banaadir axmed xasan shariif ayaa dhankiisa ka hadlay kulankan waa ku faraxsannahay in la daadejiyo arrimaha iyo ganacsiga iyo wax walba waxaan rabnaa marka anoo fursaddan ka faa'iidaysanaya ganacsatada anigoo afkooda ku hadlaya waxaan leeyahay waxaan rabnaa dabdamis inaan u helno suuqyada iyo isteeshimo biyaha laga siiyo markii dhib dhaco intaas waa arrin xilli dheerna aan ka cabanaynay shirar badan aan ka galnay aan idinkaga nimid oo aada makaati ka tihiin intiinaan hor fadhisa wax jawaabana kama aynaan helin laakiin hadda waxaan rabnaa daafurkan guddoomiye guura oo noo furay maanta in nala kugu ballan qaado in nala sii doono debdemiskaas cisbitaalka degmada maxaasa ayaa la gaarsiiyey agab caafimaad oo muhiim ah cabdikariin maxameda ayaa baladweyne kasoo diray xogayaha maamulka gobolka banaadir mudane faysal caraale ayaa maanta agab caafimaad oo tayo sare leh waxa uu ku wareejiyey maamulka iyo bulshada degmada maxaas ee gobolka hiiraan agabkan caafimaad oo ah mid casri ah ayaa ka kooban qeybaha kala duwan ee adeegyada caafimaadka mudane faysal caraale ayaa agabkan waxa uu ka keenay dalka sweden isaga oo kaashanaya jaaliyadda reer sweden ee kasoo jeeda degmada maxaas ee gobolka hiiraan taasoo qeyb weyn ka qaadatay diyaarinta iyo weliba gaarsiinta agabkan bulshada degmada maxaas ayaa dhankooda uga mahadceliyey garab istaaga joogtada ah ee uu u muujiyey mudane faysal caraale iyaga oo sheegay inay baahi weyn u qabeen agabkan waxaan rabnaa meesha hawsha xafladda meeshaan socoto in maaragtay aan ka xusno sidii alaabta meeshay ka timid cidday ku timid cidday la wareegayn waxaan rabnaa alaabtaanu siday farxiya sheegtay waxaa soo dhiibtay jaaliyadda xawaadle ee sweden iyo walaal soomaaliyada muxsin ahoo wadaadyaro la yidhaah waxaynay baahidaasoo ka timiday walaalahaas jaaliyadda degmadaan yimiday muddo hadda lix bilood laga joogo baahidii meeshaan qoray arkay kabacdi uu la tegey sweden dib ugu noqday codsiyadii iyo baahiyadii markay iswaafajiyeen alaabtan ay dhashay marka walaalahaas wakhtiga gashay intay inta joogeenna wakhti gashay xagga markay tageenna wakhti gashay horta aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa ayagoo waddan fog jira inay dadkooday soo xasuustaan dadkooday la daran yihiin dadkoodii maantay alaabtaan ay ku intifaaci doonaan u soo dhiibay boqolkiiba boqol waa idii mahad celinaynaa waxaan kaloon rabaa aniga cabdisalaan indhaceel ahaantayda waxaan wakiil ka ahay alaabtaas jaaliyadda sida dukumentiga aad ku arkaydiinbo waxaa lagu soo hagaajiyey nin la yidhaha faysal caraale xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir faysal baa wakiil ahay faysal maadaama sidaad og tihiin xanuunsanaay qaraxii ka dhacay xamar oo laba mar isku xigto uu ku dhaawacmay oo hadda isbitaal caafimaaduu jiraah waa dhaawac sbeshal waxau ii soo wakiishay maadaama alaabtaas lagu soo wareejiyey inuu wakiil aanu ahay waxaan rabaa inaan mahad celiyo walaalkeen faysal caraale xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir oo juhdi iyo waqti badan iyo qarash badan geliyey sidai ku soo gaarayd alaabtan degmada maxaas waxaa leenahay allaha ka abaalmaryo maaragtaa juhdigaasi waqtigaasi maaragtaa qarashkaas bicisane mid lamida yaackaasi aduulaayiraa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa kulan wadatashi ah la qaata haweenka soomaaliyeed abshir cabdulaahi ayaa isaguna qodobkaani magaalada muqdisho inooga soo diray guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sahodimaha ayaa maanta kulan la qaatay haweenka soomaaliyeed kulankan ayaa ahaa la tashi iyadoo sidoo kale la dhegeysanayey aragtida haweenka ee doorashada qofkii codka ah ee la rajeynayo inay dalka ka dhacdo haweenka oo ka socday dhinacyo kala duwan ayaa goobta ku soo bandhigay fikirkooda
waxaan idiin sheegaa waxay tahay waa soo dhibtoonnay dhibaa la soo maray laakiin mar kasta waxaa naga xoog badinaya odaga dhaqanka ah wuxuu keensadaa naga xoog badinaya iyo yaa lacag wato marka wax ay xallin khilaafaad qabanayso uma jeedo intaana waxay qaban kartaa cadaaladda balaas haweenka soomaaliyeed oo la shaqaysiiba civil society aan kursi rabin oon meel wax axanaynin oon qabiil rabin oo meel kasta joogo waxaan rabaa inaa idiin sheegno marka ururkan wuxuu ka kooban yahay somalilan ka soo bilaab ururadooda ilaa jubbaland waxaana qabnaa boqol iyo afartan civil society organisation ah oo qaarna ay soo shaqeeyeen ilaa toban sano ilaa soddon sanona ay qaar ku jiraan
marka labaad aad ayaan ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galno madashaan aad baan u danaynaynay inaan maqlo doorasho qof iyo coda doorasho qof iyo codihii way fiican tahay annaga haddaan nahay bulshada rayidka soomaaliyeed waan u ololeynay in la aado qof iyo cod waxaan xasuusanahay inaan tagnay dhuusamareeba one two tree ayadoon qofna tigidka naga bixin ayadoon qofna wax logistica nala kugu kala qof walba tigidkiisa iska bixiyey meeshuu seexan lahaa isagu iska bixiyey transportationkii oo dhan inuu jeebkiisa ka bixiyey ujeeddada aan u soconnana waxay ahayd in la helo qof iyo cod oo laga baxo four pointy five iyo oday guddiga doorashooyinka waxaan ka rabnaa waxaa jirta marka la dhaho dadka waxa loo sheego toddobiyo toban qofood soomaaliya oo dhan ma gaari karto gobolladeeda waxna kama qaban karto waxaan ka codsanaynaa inay sameeyaan dhallinyarada mutacalimiinta ah waxgaradka aqoon-yahanka ah inay si xul ah u qaataan runta in la isu sheegaa fiican yaa lagu doortay hebelaa adeer u ah qofkaan meesha ka shaqeeyo hebelaa waa gabadhiisi iyo waa wiilkiisi inaydan noola imaan naga ballanqaada eh ardada ah inta imtixaanka qaadaan aad tidhaahdaan maxaa taqaan maxaa bulshada u sheegi kartaa maxaa gedi kartaa maxaa suubin kartaa in la dhaho waxaana guddiga ay ugu mahad celiyeen sida ay ugu go'on tahay hirgelinta doorasho qofiicod ah xubnaha guddiga ayaa dhankooda sheegay in talada haweenka laga maarmaan ay u tahay guddigana uu talooyinkooda qaadan doono
bulsho nabad ah wuxuu ka bilowdaa guri nabad ah bulsho nabada iyo guri nabada si loo helana waxaa weeye hooyo nabad ah oo dalkeeda iyo dadkeeda u taagan xuquuqdiisa u taagan in la helo maadaama aad nafurnimo badan aad soo samayseen mar kale waxaan idinka codsanaynaa inaad codkiina ugu hiilisaan dalka inaad dalka ugu hiilisaan codkiina lana maqlo sida hadda ee sheegtay maamo suldaano warka caaw ah kaaraan geenaysa waxaa waaye waddanka doorashuu aaday reer kaaraan oo soo baxa maamo kastoo halkaan joogtana degmo kasta iyo guri kasta ka timidna waa inay gaarsiiso ka soomaaliyeed awooddooda innaguna waa ognahay ragguna waa ogyahay innagaana isu hayna inaynu isdooranno iyo in wax la doortaba haddaynaan inagu raalli ka noqon waxba ma hagaagayaan gabadh kastoo soomaaliyeedna waa inay codkeeda ku ciilbaxdaa raggu waxay inoo sameeyaan inta badan dacaayada ah iyagaa isnacab inagoo isma nabcin taladii iyagaa inoo haya wax walba iyagaa inoo haya haddana maxay tahay waxaynu rabnoo dhamm inooma hagaago soddonka la sheegayo xitaa ninbaa gacanta ku haya marka waxaynu rabnaa inaynu soddon iyo afartan iyo kontonba dhaafno sababtoo ah soomaalida waxaa la yidhi dumar baa u badan waa inaan kaga dhabaynaa guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sohdimaha cabdikariin axmed xasan ayaa tilmaamay in la tashiyada ay sii wadi doonaan dhinacyo kala duwanna ay kulamo ay la qaadan doonaan aan joogno waxaan qabaa in kala bar golaha deegaanku ay dumar noqon doonaan waayo hadda saa u hadasheen iyo xikmadan iyo caqligan iyo garashada experiencigan haddaad nagu kaambeyn garaysaan nimanka godkooda biyaa u soo galay marka kaambeynkiina warta waa idin taageeraynaa waa idin tala istaagaynaa bulshada meel walba waa inaad gaarsiisaan dalkan waa inuu naxukuma qof la doortay dadkan oo dhan lama dooran boqolkiiba boqol meelaa u doona ma naqaano for example problem markuu jiro nin walba wuxuu ku leeya lacagteedaan ku imid iyo awooddeeda marka dadka ma matalo dalkan shaqadaas ana nolo igmada waana qabanaynaa insha allahu tacala within lix bilood gudahood soomaaliya waxaan ka qaban doonaa doorasho qof iyo coda insha allahu tacala halkaa aad naga dhegaysanaysaana waa radio jor markana warka dibadda diyaarad rakaab ah oo kasoo duushay dalka asrabijaan kuna sii jeeda dalka ruushka ayaa ku burburtay meel u dhow magaalada akuta ee dalka kazakhistan sida ay bayaan ku sheegtay wasaaradda xaaladaha degdega dalkaasi diyaaradan oo duulamaad nambarkeedu ah j two sideedafartisaddex diyaarada emperia boqol iyo sagaashan waxaa saarnaa lixdan iyo labo rakaaba iyo shan qof oo iina ahaa shaqaalaha diyaaradda ka shaqeeya ayaana lagu qasbay inay si degdeg ah u dogta meel u jirta saddex kilomitir hal dhibac sideed meel magaalada akuta intaa la xaqiijiyey labaatan iyo sideed ruuxa oo ay ku jiraan laba caruur ah ayaa ka badbaaday shilkani waxaana la dhigay cusbitaal sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka wakaalada wararka ruushka ee loo yaqaano interfakis ayaa kasoo xigatay wasaaradda in laga yaabo inay jiraan dad kale oo badbaaday waxayna kasoo xigatay shaqaalaha caafimaadka ee goobta ku sugnaa inay sheegeen in afar qof oo meyd ah halkaasi laga helay dabkii diyaaradda qabsade ayaa la sheegay in si deg deg ah loo damiyey waxayna wararku sheegeen dadka dhintay ay ka badan yihiin labaatan ruux waxaana socda weli gurmad loo fidinayo dadka shirka ku dhaawacmay iyo kuwa ku dhintay intaba khayaartan dhegeysanaysa war wixii dalka iyo dibadda caawana soo garo waanaginta